wasiirka wasaaradda haweenka arrimaha qoyska iyo xuquuqul insaanka dowladda jubbaland oo kaashanaysa hay-adda keer ayaa maanta dhagax dhigta dhismaha xarunta horumarinta haweenka oo laga hirgelinayo deegaanka istanbuul ee waqooyiga magaalada kismaayo munaasabadda dhagaxdhigga ayaa waxaa wasiirka ku helinayay xildhibaan maryan cabdi faarax oo ka mid ah golaha wakiilada jubbaland agaasima awaaxda qorshaynta ee wasaaradda howlaha guud dib udhiska iyo guriyeynta jubbaland gudoomiyaha deegaanka istanbuul iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan maamulka deegaanka qaar ka mid ah mas-uuliyiintii madasha ka hadlay ayaa si weyn u bogaadiyey mashruucan iyagoo ku tilmaamay tallaabo muuqato wax ku ool ah oo wax weyn ka tari doonta baahiyaha haweenka ee deegaanka waxaan aada ugu faraxsanahay anigoo ah gudoomiyaha deegaanka istanbuul in wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta iyo wasaaradda haweenka iyo hay-adda keer inay halkani maanta nooga dhagax dhigaan xarun loogu talagalay hablaha soomaaliyeed sida farsamada gacanta wixii sharaxaada hay-adda iyo wasaaradaha iyo cidda khusaysaa ka shaqayn ka sheekayn doonta haddii ilaah yidhaahdo waxaan aada ugu faraxsanahay oo soo dhaweynaynaa wasaaradda haweenka oo juhdi badan ku bixisay maalmahan in badanna nagu soo laalaabatay si haweenka eeriyadan ku nool ay uga qabato wax u barto wax fursada uga soo saarto guryo u dhisto wasiir waa ku soo dhaweynaynaa tiimkan wasaaradda howlaha guud ka socdanayana waan soo dhaweynaynaa waxaa kaloo soo dhaweynaynaa hay-adda keer aniga uma hadlayo magaca wasaaradda howlaha guud waxaan u mahad celinayaa wasaaradda haweenka oo soo qareentay haweenka istanbuul xarunta halkaa laga dhisayo oo women centerka ah waxay u tahay horumar ballaaran ee deegaankan ah wasaaradda howlaha guud oo mar walba u helan ilaalinta tayeenta iyo badqabka dhismaha iyo maareynta dhulka aad baa u faraxsanahay in hay-adda keer iyo wasaaradda haweenka iyo wasaaradda howlaha guud oo iskaashanaya in shaqadan si toosa loo fuliyo dhulkaana insha allah waxaa loo bixiyey haweenka waxaana lagu horumarin doonaa insha allah haweenka istanbuul iyo luglow iyo eriyadan oo dhan waxaana lagu bari doonaa insha allah wax walba ayaga
wasiirka wasaaradda haweenka arrimaha qoyska iyo xuquuqul insaanka dowladda jubbaland marwaa cadar ismaaciil juraati oo madasha ka hadasha ayaa sheegtay in dhismaha xaruntan ay ka turjumayso tallaabooyinka ay dowladdu ku horumarinayso haweenka maanta waxaan halkan u nimid ama aan shaqada aan qabanayna waxay tahay inaan maanta dhagax dhigeenna xarunta horumarinta haweenka ee duulada la yidhaahdo istanbuul wax badan baanu baahidan aan maaragtay aan qabnay oo meel walba aan ilbaab walba u soo garaacnay haddaan nahay wasaaradda haweenka iyo xaquuqul insaanka halkan waxaa ku nool bulsho aad iyo aad u ballaaran haweenkii maxay ahayd hadday barakac tahay oo dadkii dhibaatooyinkii xoolihii ka soo dhammaadeen ee ka soo xarooday miyiga dadkii ay soo barakiciyeen aniilihii ku dhacay dalkan iyo dadkan iyo deegaankii oo horey u ahaa deegaan ballaaran duuladan istanbuul waxay xukuntaa duulooyin fara badan ama goobo fara badan baa looga imaadaa marka saa darteed waxaan garannay haddaan nahay wasaaradda haweenka iyo xaquuqul insaanka in aan u samayno xarun dhexe oo intaasoo deegaanoo ku hareeraysanna ay hoos imaan doontaa haddii a layidhaahdo duuladan layidhaahdo maxay ahayday istanbuul istanbuul waxay noo noqotay saldhiggii koowaad aan ka samayna waqooyiga maxay ahayday kismaayo xarunta horumarinta haweenka waxaa iska kaashanaya oo gacan nagu siiyey oon u mahad celinaynaa alla subxaana wa tacaala tabacdii hay-adda keer oo iyadana kaashanaysa dowladda ingiriiska